Deegaano badan oo ka mid ah maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya waxaa ka soo yeeraysa cabasho kala duwan oo ku aaddan biyo yari baahsan oo halkaasi ka jirta. Wasaaradda Tamarta iyo Kheyraadka Biyaha Koonfur Galbeed Soomaaliya oo maalmahanba waday dadaallada hirgelinta ceelbiyoodyo looga hortagayo biyo la'aanta baahsan ee ka jirta deegaanada maamulka Koonfur Galbeed ayaa waxaa dhowr ceelbiyood waxa ay ka hirgelisay deegaanka Bogaay ee duleedka magaalada Baydhabo. Wasiirka Wasaaradda Tamarta iyo Kheyraadka Biyaha Koonfur Galbeed Soomaaliya oo booqasho ku tagay ceelbiyood laga hirgeliyay deegaanka Bogaay ayaa yiri sidan.
waxaan kaamankii oo dhinigeen oo hay boonqay area wayna fiiri wayda kormeeranay xadkadiyo soodaan iyo biiginiinti leen soo diyo wasaaradda soo diri alxamdulillaah waa wayba waxaan howl oo joogta wal oo lafilaas koran lahay marka soo jooganadan shalay dadkan way buuxdad oon dhamaaha markii oon qoyni darag kormeeranka qoyni dad unooba markii oon hataa liyaamay oo xaaladii biilaantii dhexdii yar teeginin hataa waa aragnay laan oo sadibir walma karsana biilaan daraadiyo leh markansaas daraadi ayo oo wasaaradda ku-duulaasa oo horeyna ballan qaaday in dadkan dabaalaysan insha allahu hadda wayda wayda daraa wayda kormeerka seenayha meelo la arhaawo barwaaqo hadinigee koy reebnayha meelo la arhaawo abc boonkay eed iyada manaha dadkan kafaraasin eed iyada biyo halen yoo markas magmaha naqayaan dowladii iyo waybuha maamulsho insha allah waan sii wadi doonna cid alle idii kaleeda dhibaatooyinkana kormeerkana sii daraari doona biyigelin sii daraari doona waayo maalmihii dambe wasaaradda tamarta iyo kheyraadka biyaha koonfur galbeed soomaaliya ayaa ceelbiyoodyo waxa ay ka hirgelinaysaa deegaano hoos yimaada degmada baydhabo ee xarunta gobolka baay